aan ku bilownay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur iyo taliyaha ciidamada dowladda sarreeye guutahooda waa yuusuf waraage ayaa booqday qaar ka mida deegaanadii ciidamada dowladdu ay ka qabsadeen kooxda al-shabaab ee gobolka hiiraan halkaasoo ciidamada dowladda iyo weliba dadka deegaanka oo iskaashanaya ay la dagaalameen al-shabaab warbixintan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
goobaha uu booqday wasiirka waxaa ka mid ah xujuub faafgumare iyo tuulada baardheere oo dhammaantood hoos yimaada magaalada beledweyne wasiirka gaashaandhigga ayaa socdaalkiisa waxaa ku heliya saraakiil uu ka mid yahay taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal odowa yuusuf raage wasiir cabdiqaadir maxamed nuur ayaa ciidamada dowladda kula dardaarmay inay sii wadaan howlgalka ka socda qeybo ka mid ah gobolka hiiraan
xaaladda maanta aan ku suganna oo halkaan u joogno sidaad la socotiin muddo shan iyo toban maalina ayaad waxaad ku soo jirteen howlgal aan noociisa hore loo arag howlgalkaasi xubnihii ka qayb qaatay qaybta ugu muhiimsan ayaad ahaydeen annagoo og duruufaha aad shaqadaas u qabateen annagoo og xaaladaha aad soo marteen ayaan haddana waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin intaad soo gudateen inta hartayna inaad dhammaystirtaan ayaan idinka rabnaa waxaan idinka rabnaa dalkan inuusan ku sii jirin duruufaha uu maanta uu ku jiro dalkan inuusan cadow dambe uusan u afduubnaanin dalkan inuu wiilal yaryar oo maskaxda laga soo khalday uusan dambe uusan u afduubnaanin wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur waxaa sidoo kale uu la kulmay maleeshiyaadka deegaanka ee ka garab dagaalamaya ciidamada dowladda waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay garab taagan tahay kana mahad celinayso shaqada ay deegaankooda ka qabteen dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed deegaanada ay shabaab ka xoreeyeen waan ugu mahadinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa cid walbaoo gacan ka siisay aadinkiina waxaa laidinka rabaa nimankii weli ma dhammaan shaqada weli hadday koow tahay faanoola faray kama qodna ayay maraysaa waxaan halkaan idinkugu nimid inaan idin mahad celino waxaan idinkugu nimid inaan idin nidhaahno barta ay hadda joogto ha laga sii dhaqaaqo nimankii ha la sii baacsado deegaanada hadda ay ku jiraan ha laga saaro si ummaddan soomaaliyeed ay u hesho meel ay hargasho oo maaragta ay ku nasato wafdiga wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada beledweyne ayaa sheegay ujeedkoodu inuu yahay dardargelinta howlgallada ka socda gobolka hiiraan iyo sidii gobollada kale ee dalka howlgalka looga bilaabi lahaa xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne